waad mahadsan tahay maxamuud sheekh axmed tuushow dabcan waxaanu ku guda jirnaa tabintii aanu tabinaynay howlgalka barakaysan ee saaka ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga ama xeryaha ciidamada murtadiinta ay ka samaysteen degmada galcad oo dhowaan ay qabsadeen ciidamada mujaahidiinta waxaa allaha fadligii u suura gashay in dhammaan ay cagta marayaan xeryihii cadowga degmadana la wareegaan cadowgana khasaare xoogan dhabarka u saarayaan taliska ciidanka mujaahidiinta sidaad ka warqabto warka ka soo baxay ayaa aada loo hadalhayaa warbaahintuna barqadan ayay soo wada kaagaceen oo waxay qorayaan warbixino kala duwan oo dhacdada ay ka qorayaan masderka keliya ee lasoo xiganayo ee la hadalhayana waa masderka mujaahidiinta sababtoo a cadowga jugta ku dhacday ilaa hadda ma jirto hal xaraf oo ay soo xariiqeen ama hal eray oo ay ka yidhaahdeen wixii ku qabsaday degmada galcad marka laga reebo shakhsiyaad iyo afraad kooban oo baraha sida gaarka iyagu ay u leeyihiin kusoo qoraya oo saraakiil ama xildhibaano ama mas-uuliyiin ah taliska ciidanka mujaahidiinta wuxuu sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay saakay ku kallaheen xeryihii murtadiinta ee galcad halkaasoo ay joogeen saddex urur oo kale ah ururka maraykanka uu tababaray ee danab ama bankaraf loo yaqaano iyo midka gorgor loo yaqaano ee turkigu tababaro iyo maleeshiyaad laysku ka keenay oo meelo kala duwan laga keenay oo murtadiinta ka mid ah oo muqdisho laga soo diray kuwaas oo siday u dhan yihiin galcad soo weeraray maalmo ka hor halkaasna ku sugnaa maalmo kooban oo keliya ayay halkaas ku sugnaayeen allaha faldigiina ciidamada mujaahidiinta ayaa saakay ku jarmaaday waxaana halkaas ku qabsaday jab iyo halaag ee aysan marna kasoo waaqsan doonin insha allahu tacaala warka taliska kasoo baxay waxaa lagu sheegay in tirada dhimashada cadowga ay gaartay boqol konton iyo sagaal inta la hubo saraakiil muhiim ahna ay ku jiraan cadowgana sidoo kale laga soo qaniimaystay hub saanad ciidan iyo agab kala duwan oo ay ku jiraan saanadihii iyo hubkii casriga ahaa ee maraykanka uu ugu deeqay ciidankan uu isagu sida gaarka u tababaro ee diyaaradaha u hago ee sida gaarka u quudiyo ee loo yaqaano danab ama bankraf ee ciidamada mujaahidiinta sidoo kale waxay gaadiidka gacanta ay ku dhigeen noo sheegeen in ay gaarayaan ilaa afartan iyo shan gaari waxaa sidoo kale lagu soo waramaya in saraakiil muhiima cadowga halkaas looga dilay saraakiisha la xaqiijiyeyna uu ka mid yahay abaanduulihii ciidanka maraykanka uu tababaray ee danab oo loo yaqaanay xasan tuure kaas oo sidoo kale ahaana taliya ku-xigeenka guud ee ciidankaas ee maraykanka uu tababaray mujrimkan ayaa ahaa mujrim ee dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta muddooyinkii u dambeeyeyba ee majaraha u hayay islamarkaana cadowga ay ku faanayeen buqco weliba oo uu istaago iyo deegaan weliba oo uu tagana sawir ayay la daba taagnaayeen iyagoo dabcan ka dhigayay inuu astaan u yahay gulufka ay murtadiintu wadaan mujrimkan waa mujrimkii dagaalka ka dhanka mujaahidiinta kasoo bilaabay saldhigga belidoogle halkaas oo ciidamadii uu kasoo dagaalgeliyey ee hagayay diyaaradaha maraykanka ee lagu carqaladeynayay deegaanada kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ee soo maray shaw sidoo kale deegaano kamid ah buulo burde iyo duleedkeeda tagay bariga hiiraan arbushaad iyo dhibaatooyin ka geystay sidoo kalena astaan u ahaa shar oo idil astaan u ahaa dabcan marka allaha fadligii kibirkiisii iyo isqaadqaadkiisii ugu dambeyntii galcad ayuu yimid galcad ayuuna waran yahay bakhtigiisa iminka oo mujaahidiinta ayaa allaha fadligii ugu dambeyntii madaxa uga istaagay isagoo ay bakhtiye aan laga aqoonin ayaana halkaas looga kala cararay oo maanta aanu heli doonin wax xitaa la yidhaahdo aas qaran iyo wax lamid a sababtoo ah wuxuu ahaa calooshiis u shaqaysta mujrim ah oo isku dayayey in uu cabo dhiigga shuhadada darajo iyo dalacsiinna ku helo ugu dambeyntiina halkaas darajo uga helo maraykanka uu caabudo ee uu u ahaa kabaqaadka islamarkaana ku hagaya ama uu geynaya goob waliba oo saldhig mujaahidiintu ay ku leeyihiin maanta murtad xasan tuure ay baktiyey isagoo ah ayuu yaalaa galcad waxaana ka qiimo badnaan doona askarta maraykanka oo xitaa loo sameeya wax loo yaqaano aas qaran isaga iyo maleeshiyaadkiisa iyo eeyihii maraykanka uu watay ee danab loo yaqaanayba maanta iyagoo aanan helaynin wax la yidhahdo aas qaran iyo wax la mid ah ayay halkaas waran yihiin oo ay daadsan yihiin waxaana dilkiisa iyo ninkan halaagiisa maanta cibro iyo darsi u yahay kuwa isaga jidkiisa haya ee saraakiishii garbihiisa taagnaa ee maraykanka uu ku danaysanayay kuna shaqaysanayay kuwaas oo maanta ogaan doona in maraykan lasoo horkaco diyaaradihiisa lagu soo hago dhulka mujaahidiintu ay joogaan shuhadada muslimiinta iyo mujaahidiinta ee ay diyaaradaha maraykanka duqeeyaana lagu duldhanteeyo walisaqana lagu ciyaaro waxay ogaan doonaan maanta inaanan intaas lagu heli doonin korneelnimo iyo janaraalnimona lagu gaari doonin maraykanna loogu heli doonin oo xisaab ay ka dambeyn doonto sarkaal weliba oo isku dayo inuu darajo iyo dalacsiin ku helo dagaalanka mujaahidiinta iyo inuu ku duldhaantayo dhiigga shuhaadada uusan allaha idankii calfan doonin taas sida maantaba ku dhacday murtad xasan tuure oo xiise u qabay in dagaalkan marka ay guul ka keenaan la dalacsiiyo janaraalnimo iyo darajaad kalena maraykanka uu kaga helo allah ayaa ku mahadsan maantana dabcan baroorta iyo qayladhaanta murtadiinta dhexdooda ayaa isdhex qaaday xitaa waxaa la oran karaa iclaamka mujaahidiinta maanta tabinta howlgalka galcad maba looga baahnaba sababtoo ah iyaga ayaa sawiradooda isla dhex maraya iyaga ayaa barooranaya oo oynaya khabarkana maanta cirifka cirif iyaga ayaa gacmahooda ku geynaya ilintooda iyagoo ay ka horeyso allah ayaa ku mahadsan dadka muslimiinta waxaa laga doonaya inay guushan maanta ku qaabilaan tawaaduc ducada ay badiyaan walaalahooda mujaahidiintana u duceeyaan sidoo kalena aan la dhayarsan lana fududaysan qunuudka masaajida laga samaynayo qalbi xaadira oo soo jeedana allah lagu baryo islamarkaana dadka muslimiinta aaminta isla wada helaan dumarka iyo caruurta iyo dhammaan dadka muslimiintana laga doonayo inay soo duceeyaan walaalahooda u duceeyaan shuhaadadeena inuu allah shahaadadooda ka aqbalo dhaawacyadeena inuu ilaahay noo bogsiiyo sidoo kalena qiyaadadeena iyo saraakiisheenana aan ugu duceyno inuu allah waafajiyo qorshaha iyo xeeladaha ay qaateen inuu allah ku guuleeyo qorshe weliba oo ay qaataan uu allah uga dhigo midkii ay guusha ku jirtay danta muslimiintana ay ku jirtay allah idankii marka maxamuud insha allahu tacala ayaanu kugu sii dheerayn warka waxaanu ku guda jirnaa ururinta xogaha kala duwan ee laga soo gudbinayo howlgalkaas waana soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey insha allahu tacaala